jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhaano socodka geediga dhankooday hantaano horu socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenka ee raadiyo berla barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah sacdiye maxamed maxamuud maxamed yuusuf cabdulaahin uu farsamaynayaa
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhaano horu socodka geediga dhankooday hantaano horu socodka geediga dhankooday hantaano
toddobaadkan waxaa barnaamijka haweenka ee raadiyo beerla diiradda ku saaraynaa haweenka malaaso guryaha oo ku nool magaalada beledweyne sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan qaar ka mid a haweenka malaaso guryaha ayaa raadiyo beerlo ugu waramay qaabka ay u malaasaan iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaan ka shaqaystaa malaasta dhaquuga nadaafadda wax alla wixii shaqo soo bax waa ka shaqaystaa ilaa iyo todoba sano maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabatid maamo daruuf aad u weyn oo etoobiya iga keentay oo haddaan meeshaan aan imaadina meel aan qabsaday intan waay aan meeshaan soo galay haddaan soo galine inaan shaqaysto dantaa ugu qasabtay malaasta maxaan ka keenaa xaafadaha camalow sida xaafadahan agtaynoo kale aan malaasta ka soo aruursadaa ow lambar maba laheene yaan u malaasaa aan dhehi jira hadda lambaraan biyeeshto waa layga soo wacaa lambarkaydaasaa layga soo wacaan oo gurigeyda fadhiyo noo imaaba liilahi waa lasoo heshiina markii lasoo heshiiya ka dambaa dhabcantay aruursanaa dadna iyuu guriga iska lahaa iyo soo ballamayaa dadna anaaba iska barto ilaaha i baree marka dabeecadaydaasaan marka aan ku helo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa adda waa ku mahadsanaya kolbaa maamo sideebaa u keentaa malaasta aad guryaha ku malaasaysay sideebaa u soo heshaa salaada dhegtasaad marka salaada asalaamu calaykum salaam marka aan daf leeyahay haddaan yeeli waayn waabliga horumara maba soo helayaba
shaqadan ka waran shaqo dhib badan miyaa mase waa shaqo fudud markii la qabanaayo markay marmaris tahay saddex qofood laba qofoodaan ku soconaa hal beryaan ka soo dhigaa markay ridmo tahayna isbuucaan ku soconaynaa taa maxaa yeele hiishaa kaaguyi dhabcantaa kaaguyi shaqa badana yartaa cubida yartaa maalin kaliixaa cubid ay la degi marka shaqa fudud ma aha ridmo markay tahay
ma jiraan caqabado aad la kulantid intii aad ku guli jirta shaqadan malaasta ah caqabada hadda saas ugu weyn ima arkin ilaahay iguma tusin wax oo maanta saa'id ah wax waa iska jiraan maanta intan dhahnay markayn bagnaan qaadanayna lacagta intan dhahnay markayn bagnay nagu dhibay waa jirtaa oo ka dambana daris iyo walaal aan oola kaashano sidii aan naga helnay laas aqabada saas u weyno hadda aan dhibaato aan aragna ma laha halkii guryo marmarise shan iyo toban doolar lix iyo toban doolar todoba iyo toban doolar nin walba sida wax agash waa heshiis haweenka malaasta dad isku duuban waa jirtaa qof oo maanta la yaqaano haddanana qof soo wada la dhaha waa jirtaa wixii iska yar qofkaasaa iska soo malaastaa wax hadda isku duubanoo dadkaasaa malaasaa aan dhihi karaa ma jirto gabdho walaalahe iyo habartay oo hadda iska waayeel oona iska maanta dadka dhacayna aan dhahanoo dan adima heshiy dan ku jirta waa taqaanaa ee socay lee aan ku raaca markan qofga ah taasaan isku raacnaa mar gabdho walaalayaaan iska wataa markay xoogan tahay ridmi iyo tahay mase meelo dheerdheer la fuula ay tahay dad walaalaan iska wataa sida dhabcaanta markiiba laga soo baxa daalbaka xagga shameeto camal waa bahashaan dadka dhismada ku jiro oo shameetooyinka iyo guryaha sarta dhisa camal aan banahay markaan dhabcaan ku jirno masoo dhaqaan kartid ilaa laba ber masoo istaagi kartid jajac xanuun daal kuwaas murqahaas bari dhansaad dhehaysa ku dhafanaysa aan dhehaysa ku dhafanaysa dadaan u un qabatay ma ogay kolba shaqadaas shaqa naageed ee aaday u culus tahay danaan noo geyna ma ogey
ugu dambeyntii maxaa fariin usoo jeedinaysaa haweenka ku dhegaysanaya
maanta shaqadaas inay shaqo fiican tahay oo maanta fadhiga ay dhaanto oo aad is alla kuu dida xornimo iyo maanta aad leedahay waxaad leedahay ay tahay inay shaqaystaan oo maanta xoogooda ay muujiyaan aan usoo jeedana gabdhaha walaalaha u dhegaysana waxaan bilaabay shaqadan muddo oo maaragtay markaan soo gudagalnay oon kaamamkan aan soo degnay oon kasoo guurnay meelahaan deganaynay markaan kaamka soo degnay ayaan maaragtahay noloshii sidii lagu maaray lahay darteed ayaan maaragtahay aan u raadsanay gurimalaaskaas iyo dhardhaqowgaas iyo waxaan sidaan aan maaragtahay caruurtii iyo reerkii dabka uu ku noolaysa lahay
maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabatid maamo hooyo waxaa igu kalifay maaragtahay aniga oo hadiyo jeerba markaan aan guryihii iyo caruurtii iyo wixii aan ka tago oy guryihii iyo caruurtii ay iga dayacmaan waxaa igu kalifay noloshii sidii lagu maaray la-ay ayaa maaragtahay darteed ayaa igu kaliftay inaan shaqadaas aan raadiyo mid aan ku qanacsanahay sababtoo ah markaan aado oon raadinayo waxaaba iga dayacmo caruurtii iyo goladii iyo gurigii iyadoo ay ku dhex jiraan qaxootiyaal badan dad fara badan oo meelo kala duwan ka soo qaxay oo meeshaas isugu yimiday oo maaragtaahay mar walbaba caruurtii ay u baahan tahay haysmo iyo nadaafadoo la ilaaliyo iyo wax badan ay u baahan tahay caruurtii waxaaba laga yaabaaba inay markaa tagto ayagana iska tagaan dayac ay noqdaanba run ahaantii shaqadan maaragtaahay danta ayaa nagu kalifaysa ma ahan ma ahan mid aan ku qanacsannahay alle ayaan ka baryaynaa mid aan ku qanacno oo maaragtaahay caruurtayna iyo guryahayna aan joogto annagoo u joogno aan maaragtaahay aan biil aan ku heli karoono allaan ka baryaynaa adkaatay ayaa igu kalifa laakiin haddii aan helo waxyaabo kaleo ka duwan wax yaroo nolosha aan ku maarayso kalo sida miisoo kaleeto gurigoo kaleeto iridkiisa aan dhiga karo aan dhiga karo oo maaragtaahay nanac iyo qudrad iyo yaanyo dhuxo la goobaystoo kaleeto iyo gurigaas aan maaragtahay iridkiisoo kaleeto haddii aan maaragtahay waxa aan ku dhigto aan helo meeshaasoo kaleeto ayaaba aad iigu muhiimsan oo caruurtiina aan uga warqabo oon guriga ku ilaashana ayagiina aan maaragtahay noloshii aan sida aan uga maaray lahay aan meeshaas aan uga raadsado
shaqadan ka waran shaqo dhib badan miyaa mase waa shaqo fudud markii la qabanayo run ahaantii guriga malaasoogiisu aad ayuu u culus yahay wixii lagu malaasayay waxay u baahan yihiin maalin iyo laba maalmood soo raadi dhabcantii lagu malaasayay guryaha dhabcantii haddaad soo aruurisid iyadaas naftarkeedu waxaa waaye adigaasaa lagaa rabaa way dhib badan tahay inaad soo xamaasho ood meeshii gurigii uu jiray aad haddana geyso guri hal maalin guri hal guri ka badan maba malaasi kartidba sababtoo ah way culus tahayba maamo sideebaa u keentaa malaasta aad guryaha ku malaasaysa sideebaa usoo heshaa xerooyinka ladoo kaleeto ayaa laga soo raadiyaa meelaha oo maaragtahay magaalada afkeeda dudumanka ku yaalo kaleeto waa laga soo qufaa carada ayaa dhulka laga soo qufaa inta yaamboo kaleeto la raadsadaa laga soo qufaa ciidoo kalea lasoo daldalaa xerada ladoo kaleeta maaragtahay ciddii oo lo u joogta la raadiyaa hadda xitaa sidii horeeta ma ahan cidaha maaragta leydah way yaryaraadeen sidaas darteeda maaragtahay dhabcantii naftarkeeda ay cariiri u noqotay maamo malaasta aad guryaha ku malaasaysid maxaa kusoo qaadaa run ahaantii gaari mama lihiinba dushaasaan wax kasta intaan kusoo xamaalnaan ku keennaa kabacdina meeshaasaan maaragtahay aan uga malaasnaa guryihii halkii guri imisa ayaa ku malaastaa calaa guri waxaan ku malaasnaa toban iyo shan ka helnayaa toban ka helnayaa labaatan ka helnayaa labaatanaa noogu badan oon la arkaynin sida badan laakiin toban iyo shan toban iyo laba tobankaas sidaasay maaragtahay isku dhex yeeleen hadi jeerba heshiis wa- dadku waa fara badan yihiin waana maaragtahay aad iyo aad ayaa maaragtahay qof walba wejiya lagala kulma qof oo ku dhaqaalaynaysa kasoo baxaysa qof maaragtahay wixii aad wax ugu qabatayba mararka qaarkood arqalada kaa gelinaysa oo maaragtahay ana si wanaagsan kugu siinayninaa kasoo dhex baxaysa bilaadan waa taqaanaa waxawaaye qof walbaba weji iyo wajahaday leedahay marka hadi jeerba sidii ay maaragtay nagula dhaqmaanaan anagoo een markaas cid aan uga dacwoonaysa ayna jirin wixii maaragtay xitaa waxayna loo diida ayaan isaga tagna weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka haweenka ee raadiyo beerlo markaana waxaa ku soo dhowaataan qhasiido nabi ammaane
dadyo waa howladuunku hora laynoogu sheegay quruma hore halaagmay iblaysi idin allayne hagaga ku toosanaada ifkuna waa gallinadkiye hasigna hilinka toosan dadyo waa howladuunku hora laynoogu sheegay quruma hore halaagmay iblaysi idin hallayne hagaga ku toosanaada ifkuna waa gallinadhkiye hasigna hilinka toosan
intaasi aan ugu gudubno qhasiidadaasi ay qaadayeen kooxda nice star
haddii aan helayo boqolkiiba boqol shaqadan haddii maaragtahay wax iga bedelayo aan helayo aad ayaan ugu faraxsanahay in laga bedelo sida oo maaragtahay farshaxanka oo kaleeto waxyaaba aan kasa sameeyo oon marmarka qaarkood aan soo iibsado waa jiraan
Een, maamo sidee baa ku heshaa een, dadka aad guryaha u malaasaysid dad oo maaragtahay qofkii loo qabtay oo kaleeto oo shalay oo kaleeto qofkaad maanta oo kaleeto guri aad usoo malaasto beri oo kaleeto qofkii een, intaa uu u yimaado war qofkii maaragtahay guri malaasaan u baahanahay qofkan kuu malaasay xageed ka heshaahoo kaleeto qofkaasoo labarkiisa ka qaato oo labarkii maaragtahay naga soo xiriiriyaa way jiraan annaga maraan raadinaahu way jirtaa hoon helnaa Een, sida badan laakiin maaragtahay een, marayna soo raadiyaana way jirtaa ma hadii jeerba marba si uu Een, ma jiraan caqabado aad la kulantid intii aad ku guri jirta shaqadan malaasta ah caqabada aan kala kulmay een, sida aan hadda aan sheegayo oo qofkii maaragtahay dadyaabo oo kasoo dhexbaxa ahaa jira oo dadka maaragtahay wixii lagu heshiiyey mararka qaarkood een, ma haayo kaleeto intaa ku yiraahdo markaad ka tagto een, ilaa muddo kugu wareerina oo aan ma- hore aad uga tegi ama aad maaragtahay aad ka- aan dibdaba kaa siinahaa jira culays shaqadooda ay tahay oo noloshaas xoogaa maaragtahay laga qurux badan yahay wax ku raadinaya in waxaan ka codsan lahay inay maaragtay si maaragtay waxaan ku qanacsannahay ay wax noogu qabtaan caruur way noo joogtaa waxbarashana nooma haystaan een, maaragtahay caafimaad nooma haystaan waxyaabo badan oo maaragtahay nolosha een, ay u baahan tahay oonan haysanina aad u hays- aan noo haysa waxbarashada aad iyo aad ayay maaragtahay noogu culus tahay waxyaalahan qabto waxaa ka mida oo malaasta oo kaleeto sida oo malaastao kaleeto guryaha oon malaasno dharka oon meelaha macnaha dhaqitaanka dadka u baahan aan usoo dhaqno intaasaa ka mid ah maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabatid maamo waxaa igu kalifay shaqadan inaan qabto ee waqtiga la joogo iyo shaqala-aanta baagamuudada danaha aan lala soo gudboonaaday danaa nagu haysa ma ogiye waxaan ku qanacsannahay ma ahan Een, sidee ayaa ugu maareysaa nolosha reerkaaga een, waxyaalihii aad ka soo heshid guri malaaska waxaa looga maarayaa nolol maamaareykanaan laakiin waxawaaye dantaa kugu qalifayso wixii kula soo gudboonaado inaad qabato dantaa kula soo qalifayso wixii aad la gudboonaato oo sidaad wax u hesho malaasta mar waad helaysaa mar waad waynaysaa marba waa si ma jecli shaqadan inaan ku guda jiro waa mid oo macnaha daruufyaha iyo danuhu keeneen ma ogiya inaan ka guda jiro amaan dan ku qabsado mid ah ku taallo ma ahan aan qaluubtayda guryaha waxaan kasoo malaasnaa meel alla meeshii ay naga soo gasho ooma wax nooga qabta liirahan kasoo malaasnaa maana meel akaasatun oo gaaruhu ma jirto magaalada gudaheeda oo kaleeto xaafadahan deganaho oo kaleeto ee noo dhadhow oo kaleeto meeshiina loo ka wacdo oo aan kasoo maxay heeto malaasnaa maalintii wax guriga lama malaasi karo shan maalmood afar maalmood aad halka guriga malaasaysaa maalin keligeeda lama malaasi karo mar waxa waaye xaarka oo kalea la doona xaafadaha laga keenayaa duudkaa lagu soo qaada xaafadaa la keena saddex biri afar biri shan maalmood camal inuu kuu qaataaba laga yaabaa guriga maalintii aad malaasayda isbuuc aad ku gaarto koley wixii dana kugu qabato meelaad uga booda malahan laakiin nolol qoys ma maareeyaan toban doolaraa mar lagu siinayaa adkalka aad kala heshiis waxaa kula heshiido mar toban toban iyo shan had walbase aad kala kulanto labaatana u badan inta kale waa ka hooseysaa markaasa maanta oo kaleeto isbuucaasaaba laga yaabaa in saddex mar toban doolar aad kula heshiiya saddex mar lagu kala siiya ama dad kala kulantaba culays oo sidii aad uga helin aad u maal aad u maaray laheeday aad uga kula heshiida aanaad uga helinba waaba laga yaabaaba oo qofkii ama maha aya ku yiraaho ama wixii dib uga dhacaan si meesha waa asna wax ka rajaynay Een, maamo sidee baa ku heshaa een, dadka aad guryaha u malaasaysid dadka guryaha u malaastaa wax waaye wey, maanta oo kale adoo guri malaasaha qof u baahan aa helaysaa waxay ku leedahay qofkan guriga kuu malaasay xagoo degan yahay meelahan uu iiga yimid lambarka isii lambarkaa la siinayaa lambarkaas markii la siiyo muddo aad qofkaas lambarkaasaa lagugu soo raadinayaa markaasaad qofkaas is helaysiin Ee, dadka isku mid maahan ee, dadka waxa waaye si walba oo kala kulanta qof walba si aad kala kulmaysaa waa jiraan qofaa ku imaanaysa kusoo wacani lambarka sii ku leedahay ayagaas nolol fiicanna waa kala kulmaysaa markaad la joogto wixii aad kula heshiidana waa siinaysaa Een, ma jiraan caqabada aad la kulantid intii aad ku guda jirta shaqadan malaasta ah qof walba si aad kala kulmi waa taqaanaa dadka caqabad badanaa kala kulmi qofaa iyadoo kula heshiisay aan aan wax ka helin laga yaabaa marna waad ka helaysaa had walba si aad aad kala kulanta waa bilaadanka maamo sidee baa u keentaa malaasta aad guryaha ku malaasaysid sidee baa usoo heshaa waxyaha guriga ku malaasno xaar waaye xaafadaa laga keenaa loleyda meelahay degantaha ayaa loo doonaa duudkaa lagu soo qaadaa gurigii lagugula heshiiyey hadduu dhow yahay iyo hadduu dheer yahay ina geysa adaa lagaa rabaa Een, maamo malaasta aad guryaha ku malaasaysid maxaa kusoo qaadaa duudkaan ku xamaalnaa gaadiid ma haysano gaari ma haysano duudkaan kusoo qaadnaa ay gurigii lagugula heshiiya duud kale ku keenaysaa caruurteyda waxbarasho ma haystaan Se- waxbarasho waxa haysa waxa waxbarasho wax geysan karo qofkii waxay isku maaraysa haysato oo difaaci karto qofkii wax loo baro qofkii difaaci karaa waxbarasho haysto caruurteyda in goob waxbarasho laga sameeyo sida dugsigoo kaleeto qur-aanka kariimka sida maxay ahayd iskuuladoo kaleeto tarbiyeynto kaleeto wax badana u baahannahaa ma jiraan shaqooyin kale oo aad qabatid maamo waxaan kaleetoon qabtaa ma lahan wixii kaleeto oo malaasta haddaad waydin oo iska baagamuudaynaysa oo iska joogaysaa qofkaas oo macnaha waxaa ku heshiiseen oo iska kaa xoogaa iska kaa dabamarsiiyo waqtiga ama dib kuugu dhiga ama aad ka waaysa ma ogiyo wax kaleeto aqbada kalama kulmo maanta soaalno ma nima noolaadkaadan aan ka raadsana ma noolaadkayna wax wax qabsano ma haysana aan wax ku shaqaysano oo malaasta noolaadkayn kasoo raadsano aan gusha dhif waxaan ka keennay waa ciid meelaha baan ka keennay xabo wax yar baan ka keennay wax badan kama kama keensano usoo qaadnaa duu gaari maba haysana qof gaari haysataa wax ku keensa wax haysata ma qofaan gaari haysa maxay ku keensani guri oo ree dhaqan yaho ilma joogan wax laguma maaray karo nafta la waa lagu lagu dibira mugiyo Een, shaqadan ka waran shaqo dhib badan miyaa mase waa shaqo fudud markii la qabanayo dhibaato weynaawaad waa adag tahay ka fiicana loo abuuran rabnaa mar markaan shaqadan guri malaasta maanta saawanay dhaqaalaga aadnaa dhaqaasha markaan saawanay gurigaan iska joognaa guud ahaanba dhegaystayaal waxaa intaasii kusoo gebagabaynayaa barnaamijka haweenka ee raadiyo berla barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sacdiye maxamed maxamuud maxamed yuusuf cabdulaahina uu farsamaynayey inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa idiinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ayagoon had iyo jeer hawsha guriga baylin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday eeganu yihiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday eeganu yihiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano